xuseen waa mahadsantahay waad la socotaayoo labadii doorasho ugu dambeeyeyba waxa uu ahaa wadankeenu minority government oo ama hung parliament oo ah dowlad maaragtay ah aanan majority ahayn electionkii twenty nineteenki iyo twenty twenty one ka marka marba maaragtay xisbiyada kale sida kubegwaga iyo xisbiga new democratica ayaa mar walbaba uu ka rajeynayay xisbiga liberaalka uu hogaaminayo justin trudeau inuu maaragtay uu taageero in badan ayuu kusoo badbaaday waa la socotaayoo haddana waxaa dhacay doorashadii maraykanka iyo iyo donald trump donald trump oo leh magaranaysaayay ah nin protectionist ah oo doonaya inuu canadana kusoo rogo canshuur zaid ah waxay markaa u arkeen nimankii xisbigiisa liberaalka justin trudeau in uusan shaqadan sii wadi karaynin marka waxa ay barash ku saareen inuu iscasilo wa tahay wa tahay ugu dambeyntii faysal mudda culays iyo cadaadis la saarayay ra-isul wasaare justin trudeau si uu xisbiga hogaankiisa uga dego ra-isul wasaarenimada dalkana u baneeyo ugu dambeyn maanta wuu hadlay muxuu ka ka yiri ama muxuu ku saabsanaa hadalkiisa
horta waa uga mahad celinaynaa shaqada faraha badan ee intaas uu wadanka waayey maadaama uu ahaa wasiirkii koowaad waxa uu iibsanayaa wakti hadda waxa uu u tegey governor generalka oo uu yidhi waxaan doonayaa in baarlamaanka la xiro ilaa iyo march afar iyo labaatankeeda kadibna waxaan doonayaa inaan keeno throne speech oo ah barnaamij cusub oo aan doonaya wadanka inaan ku maamulo iyaduna way ka yeeshay kadibna wuxuu yidhi waxaan doonayaa in xisbigaygu ay aan iska casiliyo marka ay soo doortaan hogaamiye cusub taas oo aan weli la garanaynin waktiga ay qaadanayso maxaa yeelay waxa uu yidhi madaxweynaha xisbigana waan la hadlay madaxweynaha xisbiga ayaa markaas soo bandhigi doona in doorasho guud oo xisbiga liberaalku ay ku doortaan hogaamiyahooda cusub marka march afar iyo labaatankeedana inuu sii maamulo uu ahaado prime ministerka wadanka marka wax weyn halkaas isma bedelin runtii keliya waxa uu bresharkii ka saarnaa xubnihii liberal cocuska ayuu iska dejiyey waxayna u badan tahay afar iyo labaatanka march marka laysku soo noqdo oo throne speechka uu keeno in markaas vote uu ka dhaco votekaasna uu noqon doono mid ma garanaysa xisbiyada kale ay kaga soo horjeedi doonaan marka waxaa dhici kartaba doorasha inay dhacdo doorashadaasna isagu uu noqdo hogaamiyaha xisbiga liberaalka hogaamin doona taas waxay noqonaysaa marka xuseen oo haddii xisbiga liberaalku ay marka ay ku dooran waayaan march afar iyo labaatankeeda hogaamiye cusub oo hogaamiya marka daba waxa weeyaan halkan marka waxa uu ila eg tahay inuu bresharkii xisbiga liberaalka halka uu iskaga dejiyey ayna iyaguna ay kala qaybsami doonaan ay ku kala qaybsami doonaan yaa xisbiga hogaamin doona marka ay noqon doonto marka doorasho dheer oo qaadata haddii ay ugu yaraato lix ama sanad oo hadday ugu dheeraato
wa tahay marka faysal canada xaggee bay u jihaysan tahay muxuu noqon karaa mustaqbalka dowladnimo ee canada haddii liberaalka xaalkooda sidan uu yahay ray u runtii u dambeysayna conservativeka ay ku horeeyaan dhanka kalena sidaa sheegtay maraykanka donald trump laba isbuuc gudaheed la wareegi doono awoodda shan iyo labaatan boqolkiina canshuur kordhin uu sameyn doono markaasi waxyaabaha laga dhoofiya canada uu sheegay waa sidee mustaqbalka maxaa la filan karaa waxay u eg tahay de waad aragtaa liberaalkii inay maaragtay khalkhal weyn ay wadankeena ay gelinayaan marka dhibaatooyin fara badan ayaa inasoo inagu soo wajahan micishadii way sii korodhay nolosha way sii adkaanaysaa hadda waxa uu isku dayayaa inuu arrimaha internalka ah gudaha ah uu xaliyo laakiin kuwii externalka ah ee nagaga imanaya donald trump iyo dowladdiisa cusub ee dhalan doonta january labaatankeeda inay saameyn weyn inagu yeelan doonto sidii looga badbaadi lahaana ay adkaan doonto marka waxay iila muuqataa anigu marka baarlamaanka shan iyo labaatanka march la isugu soo noqdo in doorasho deg dega la geli doono ama isagu ha hogaamiyo ama xisbiga liberaalku qof cusub ha keenaan haddii ay intaas gudahooda ay qof ku keeni karayaan taana waxay u egtaa inaysan samayn karaynin maadaama qof walba oo musharax kasta uu doonayo in wakti la siiyo uu dadka uu ku qorto debate ay galaan doorasho dheer ay galaan taana ma suroobi karayso marka waxay u eg tahay dee wadankii inuu inuu cid walbaba maanta uu la yaaban yahay halka aynu maanta ay taagannahay